wacan oo wanaagsan dhammaantiinba akhyaartiina hawada naga dhagaysanaysay kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii raadraac oo maanta idinka imanaya stuudiyaha redio wardheer ee magaalada london waxaana idiin soo diyaariyey islamarkaana halkan idinka soo jeedin doona anigoo ah khaliil cabdiraxmaan barnaamijkeenna raadraac ee maanta waxaan ku soo qaadan doonnaa xog waraysi aan la yeelannay qoraaga boodheri maxamed warsame boodheri oo ah aqoon-yahan si gaara isugu taxalluujiya tarjumaadda qoraallada taariikhiga ah ayaa waxa uu hore ugu soo bandhigay degalka wardheer news qoraallo xiise leh isagoo iminkana dhammaystiray tarjumaadda buugga caanka ah ee sahankii richard berton ee afrikada bari oo qeybihiisii ugu horeeyey aada ka akhrisateen wardheer news haddaba boodheri maxamed warsame oo degan waddanka sweden magaalada gutenberg ayaa waxa uu waraysigan kaga warrami doonaa waxyaabihii u qabsoomay iyo qoraalada uu hadda gacanta ku hayo ee uu damacsan yahay inuu bulshada soomaaliyeed la wadaago waraysigaas oo dhinacyo badan taabanaya waxa idin maqli doontaan qadariir kadib
iyo kaashanguyada iyo kaa dabkuu shido ka arkaysa sheedaba shiishaka dalbe jira iyo kaashanguyada shiishaka dalbe jira iyo kaashanguyada iyo kaa dabkuu shido ka arkaysa sheedaba qaalinka ugu sheekee shilalkooda garansi qaalinka ugu sheekee shilalkooda garansi qaalinka ugu sheekee shilalkooda garansi qaalinka ugu sheekee shilalkooda garansi marka hore waad ku mahadsan tahay inaad fursad noo siisay inaanu waraysi kula yeelano waxaanu ku leenahay kusoo dhawow barnaamijka raadraac ee radio wardheer
aad baad u mahadsan tihiin bahda wardheer news gaar ahaan khaliil waa mahadsantihin wa hagaag waxaan jeclahay in aan ku bilaabo magaca boodheri run ahaantii waa magacaanay dadka badankiisu ala bixin marka magacaasi ma magacii markii adeereed lagu bixiyeyba mise sida soomaalidu u badan tahay waa magac intan aada qurbaha timid aada la baxday
magacaygu waa boodheri maxamed warsame marka magacu marka hore si naynaas ayuu usoo galay laakiin hadda waa magacii rasmiga ayuu noqday waa hagaag waxaa jirta run ahaantii inaad qoraallo badan oo markii hore ku qorna afka ingiriisiga aad u turjuntay af soomaaliya bal marka hore si kooban nooga waran qaabkii aad ku bilowday tarjumaada qoraalada iyo sababiyaha arrintan kugu dhaliyey aad baad umahadsanta kali tarjumaadu horta ilaa waagaan yaraa waa jeclaa laakiin badana maan heli jirin buug af soomaali ku tarjuman oo luqado kale laga soo tarjumay waa intii aanan luqadaha wadamadan luqadaha qalaad aanan baran bay ahayd marka ingiriis maanan aqoon luqado kalena maan garanayn laakiin waa jeclaa waxyaalaha adduunka laga qoray inaan wax ka aqriyo marka weligay waa jeclaa inaan arko dad soomaaliya oo maaragtay wax tarjuma oo maarata dadka soo gaarsiiya waxyaalaha dadka kale ay qortaan kadib markii aan dalkii ka imid waayaday dagaaladu dhaceen waan dhowr luqadood bartay oo maaan dhul maray markaasaan isira wixii aad jeclayd ilaa waagaad yarayd ma adigu ruuxagu maad maadaama hadda luqada baratay maad adiguba ku dhaqaaq oo istijaabis marka sidaas ay ugu dhaliso horta tarjumaada dhankeed inaan u lehdo wa hagaag maxaad ku xulataa qoraalada iyo buugaagta aada turjunto ma jiraan sababo aad isleedahay waa ku gaar oo aad ku xulato qoraaladaas
qoraalada aan tarjumo horta waxaan tarjumay hadda weli saa uma badna oo tiro badan ma leh laakiin waxaan ku xeshaa waxa weeye horta muhiimadda uu leeyahay qoraalkan aan turjumayo laba siyoodba inuu wax muhiima yahay oo cilmi aan laga maarmaynu yahay oo hadda loo baahan yahay waqtiga hadda la taagan yahay ee dhankaa waana wax badan ka qaban weli iyo inuu yahay iyo inuu qoraalku yahay taariikh dacsoon oo dadku badana aysan ogeyn laakiin loo baahan yahay in dibadda lasoo dhigo kasoo qaad taariikhahan la aqoon baa jiro aada u tiro badan oo dee dunida iska firaqsan wixii dadka hore wax ka qoran anugu badanaa wax kama iraahdo ilaan dadbaa ka shaqeeyo maarata wax ka qoray laakiin waxaan weli wax laga qorin oo qarsoon oo taariikho yaryar aada u tiro badana siiba taariikhaha qurbaha ka dhacay baan aada u xiiseeya kuwaasaan dibadda soo dhigaa oo dadka tusa marka labadaas iyo wax horta inay muhiim yihiin qoraalka aad turjumaysid iyo labo waxaan waxaan la aqoono dadka ka dacsoonoo meel maaragtay ku jiray inaad kasoo saarta iyadana dibadda soo dhigtay labadaa labadaas kolba aniga hadda ila muhiimsan
wa hagaag qoraalada aada turjuntaa maaha oo keliya kuwo aad u rogto af soomaaliya ee waxaa jira iyana kuwo soomaali ah oo aad ingiriisi u beddeshid maadaama ay jirta in wax badan iska bedeli karaan oo ka lumi karaan qoraalka marka la turjumo sidaa ayay kugu suurto gashaa in aad ilaaliso in micnihii qoraalku aanu isbedelin marka la turjumo aad baad umaqsan tahay horta way adag tahay in boqol kiiba boqol xaq xaqsoor loo sameeyo marka wax la turjumayo aad bay u adagta dad dhifa dhifa baa ma samayn kartaa badanaana ma dhacdo laakiin waxaa muhiima qofku inuu xeel iska saaro afkoo wax ka turjumayo iyo kan uu turjumaya labadaba inuu si fiican u yaqaano oo midi uu yahay afkiisa hooyo weliba kan aad ku horeynayso sida fiican u baranaysana waa afkaaga hooyo marka ugu horeyso si fiicanna aad u garanaysid tan kalena inaysan ka dhicin sidaa u taqaanid ku warwaran kartid oo maaragtay meelo badan aad ka taqaanid maahan ku hadalka keliya inaad taqaanid waa inaad taqaanaa dhaqanka iyo taariikhda iyo sarbeebaha iyo mahmaahyada iyo maaragtay sheekooyinka bulsheed iyo oo ummadaasu ay leedahay inaad si fiican u taqaanid marka markaas waa dhici kartaa in dhankan kalena waa sidoo kale de af qalladan laguma hadlo afku waa afku siwau u sharaxan yaho maaragtay maldahaad buu leeyahay oo wuxuu leeyahay mahmah buu leeyahay oraah buu leeyahay wuxuu leeyahay sarbeeb buu leeyahay waxaas waxaasoo dhan waa inaad garanaysid ama ugu yaraan aad in fiican ka taqaanid midda kaloo muhiimkaa waxaa weeye luqadda afka ad wax ku turjumaysa eka ad u turjumaysa labadaba inaad xushmaysid waa inaad qadarin iyo weynin iyo reynreyn u haysaa labadaba oo aada sharaftaa mid kaloo muhiimana waxa weye waa inaad daacad ka noqotaa waxaad turjumaysid qof walba wax qoraa ama wax wax akriyaa leexa waa leey oo eex un baa ku jirta sida ay noqoto mid dhaqan ha noqoto mid afeer ha noqoto laakiin markaa wax turjumayso taa waa inaad banaanka iska dhigtaa waxaa turjumaysa waa inaad ka run sheegtaa waxay doonaan ha noqdaan kolba anigu dhaqankaygu waa waa noocaas wa hagaag maxaad nooga sheegi kartaa bugaagta ama qoraalada aada ilaa hadda turjuntay iyo afafka markii hore ay ku qornaayeen ilaa hadda waxaan turjumay waa anigu kuu sheegayo saa uma tiro badnaan laakiin waa waa bilaabay meel fiicanna waa rajo fiicanna waa qabaayo maaragtay dee hadda waa wax maaragtay aan tijaabiyey oo wax kasoo baxeen marka laga reebo qoraallo yaryar oo tarjumaad oo warqado yaryar oo aan turjumi jiray waayadii hore buuggii ugu horreeya aan turjumay wuxuu ahaa buug af soomaali ku qoran waxaa la yidhaahdaa qab iyo quursi waxaa qoray mudanaha la yidhaahdo juxa oo ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowlad goboleedka puntland buuggaas ay ugu horreeya waxaan tarjumo oo af kale u bedelo waa buug la yaqaan oo mar hore soo baxay sikadiisaanu isku aragnay anigii oo muxuu ahaa juxa waagi wasiirka ahaa maruu suuli noogu yimid sikadiisa buuna ii weydiiyay maaragtay inuu wax tarjumi kara buuggan si fiicanna iskumaanan garanay dhegta unba iiga soo dhacday markaasaan halkii baan isku baran aniga isagu sidii buuna iigu aaminay manaa asoo dhan garanayn waana ku guulaystay isagoo dhan inaan tarjumo kadib asi buuggii waxaa loosii tarjumay faransiis baa loosii tarjumay haddana tarjumaadeedii baa faransiis loosii tarjumay waad garanaysaa hadde af soomaaliya baa laga turjumay ingiriis baa loo turjuma faransiis baa loo turjumay waxna way ka dhumi karaan waxna way ku darsami karaan laakiin qofkii faransiiska u turjumay iyo aniga iyo iyo qoraagu intaas waa isla socon waa hagayna macnaha qofka af faransiiska u turjumay maadaama labada laba qof oo soomaaliya naqaano wixii sarbeebaha iyo oraahyada iyo sida wax loo oranayo iyo waxaas oo dhan calaa kulli xaal buuggaasi af soomaaliya ka teg ingiriis buu noqday haddana waa faransiis kaasaa iigu horreeyay buugga iigu horreeyay kaasuu ahaa wax buug dhan ah oo dee aan tarjumay waxaa kaloo kamid a documentiyada baan tarjumay iyagana shirkado iyo maaragtay hay-ada yaryar iyo dad gaara iyo waxyaalaha documentiyada warqadaha ama kuwa cilmi ha noqdaan ama kuwa ma ha noqdaan muxuu ahaa riboorada ha noqdaan wax waxaan kaloo tarjumayay dhowr sheeko oo sheekooyinkii qurbaha soomaalida ku qabsaday kamid ahaa oo aan la aqoonin marka midii mid waa tafatir caadi oo dee tarjumaad laguma tilmaamin karo waa tii mahadhadii maxamed nuur oo aan isla garanayno taasi jarmal bay ku qornayd marka hore iyo af soomaali muxuu ahaa noocii hore ah waayadii maaragtay dadkan reer yuro ay af soomaaliga baarayeen kaa adiga tarjumaad laguma tilmaami karo kaas waa tafatir un laakiin midkaas soo tarjumay wuxuu ahaa sheekadii uurcad ibrahim ismaaciil ee caanka ahayd ayadana ayadoo taxana waaligii warreer news kusoo waray waa la garanaya ayadana hadda waxaan gacanta ku hayaa oo aan dhameeyay tafatirka ugu dambeeya ku jira buugkii richard burton oo qoray aan u bixiyay sahankii richard burton ee bariga africa waa the first force davis in east africa waxaa kaloo jira ayaduna oo isaguna oo soo socda buugga uu qoray ibrahim yuusuf hawd oo la yiraahdo aanadii nageeye waxaa kaloo isaguna laynka ku jira haddii alla yiraahdo buug kale oo uu qoray nin la yiraahdo cabdilatiif cige oo reer maraykan oo la yirahdo guban marka labadan hadda dambe waan kuu sheegaya midna wuu dhamaaday midna wuu isaguna wax waa bilowd marka midka richard burton isaguna waa diyaar bardhow soo baxaya marka inta ugu waaweyn horta waa intaa
waa hagaag runtii tarjumaaddu waa arrin dadka soomaaliyeed ku cusub ilaa iyo haddana waxaa jirta siiba marka ay noqoto bugaagta taariikhda laga qoray soomaalida ee loo rogay af soomaaliga buugga futuxul xabash oo ay dowladda jabuuti maalgelisay marka turjumaaddu runtii waxay u baahan tahay wakti iyo kharash badan bay u baahan tahay marka adiga ma cid baa kaa caawisa mise w keligaa unba arrimahan dusha u rita waa wanaagsanaan lahayd in la helo meel maaragtay rugta tarjumada loo bixiyo daaro tarjuma way jiri jirta waay hayada hore waa waa meelihii dadka maanta xadaaradda sheegta ay maaragtay cilmiga ka ka rogan jireen ummadaha kale laakiin anagu rug tarjumana ma lihin oo dawladda taageerto waa ilaahay maadid buuggaas futuxul xabash iyo waxan inta lamid ah ee cid una ay gacan qabatay aad baan u mahadinaya ciddii gacan qabatay siiba dawladda jabuuti oo beryahan dambe dee xoogaa noqotay meesha maaragtay il isha keliya waa isku tiiriyaan dad badan oo maaragtay oo allah unaxariista uu ku jiray oo jaamac cumar ciise iyo buug badana kasoo baxday sidii rabtaa kusoo baxday ciddi rabtana ha maaragtay ha maalgeliso waxaa muhiima in la helo meel lagu hirto oo maaragtay ugu yaraan qofku marku asagoo isxilqaamo oo waktigiisa iyo geliyo maaragta oo ilaahay u dilo meel uu la aado oo laga soo saaro waa wanaagsanaan lakin anigu cidi gacan qabatay iyo cid maaragtay igu qalqaalisay iyo cid i maalgelisay midna ma jirto waa hawl adiga ii taalo oo anigu isku xil saara oo waktiga gaangeliya marka waa saxiiseyn lahaa in la helo inaan helo meel maaragtay aan la aado oo la kaashado laakiin ilaa hadda ma hayo waa hagaag marka aad eegto tarjumaadda af soomaaliga iyo af ingiriisiga maadaama aad labada afba tarjuntay keeba ay adag tahay in af kale loo rogo maxaad se nooga sheegi kartaa khibradda ilaa hadda aad ka kororhsatay intii aada hawshan tarjumaadda ku dhex jirtay horta waxay ku xiran tahay su-aashaasi jawaabteeda waxay ku xiran tahay horta qofku sida u yaqaano labada labada af isku ugu yaraan laba af horta waa inuu isku tarjumi karaa si toosa qofku tarjumaadda toosna way leedahay muxuu ahaa dadabna way leedahay laakiin marka hore qofku si toos inuu isugu tarjumi karo inuu garan karo inuu kelmadaha dhadhamin karo si toos ah u dhadhamin karo intuusan si dadban isu dayin sida tooskaa waxa weeye kelmadu inaad ereyga aan idhaahdo inaad taqaanid ereygani waxa uu yahay iyo salkiisa iyo halku ka yimaado halku dhaqan ahaan hayrto siduu ku yimid so taariikhda muxuu ahaa afka ama ereyga horta si toosa waa inaa u garanaysaa marka hore sidaa way tahay adoo ereyga si toosa u yaqaano si fiican u yaqaano maaragtay naxwihii luqada yaqaano baadan si toosa u tarjumi karan mararka qaarkood oo la doonaya inaad si dadban u tarjumito sidaa dadban oo u tarjumaysa waxay ku xiran tahay hadba inta aa ka taqaanid afkaas aad tarjumaysid oo dee kelmadihii oo qalalan ma ahane dhaqankii iyo taariikhdii iyo maaragtay sheekooyinkii iyo dadkii iyo deegaanka iyo sidaasuu ku imaanaya inaad baratid marka tan dadban ilaa afka kale maamaahiisi waad baranaysaa waraayadiisi waad baranaysaa taariikhdiisi waad baranaysaa waxyaalaha sheekooyinka bulshada dhex yaallo ama khayaali ha ahaadaan kuma jira ha ahaadaane khuraafada ha ahaadaan ama kuma jira ha ahaadaane baad baranaysaa marka afkaaguna waa sidoo kale dee afka kale oo salka kuwa isaguna waa inaa intoo kale ka taqaanid marka kelmadid ereygii tooskaha markaad taqaan taqaanid kan kalena ereygiisi tooska ad garanaysid waxaa kuusii dheerna haddana dadabkii haddana waa inaad taqaana oo labada afba aad ka garanaysid hadda kasoo qaad sheekooyinka khayaaligaha ee maaragtay khuraafaadkaha dadka dhex yaala kuwo badan oo isu eg baa jira oo ummadaha dhex mara cid u kala wareysa la garan mayo cid u kala geysa laakiin waxaad arkaysaa sheeko afkaaga hooyo aad ku taqiinay oo haddana iyadoo si kalaa meel kale ku jirta isla marka waa inaad maskaxaada ka sawiran karto sheekada iyo sheekada sidaas u qabansiin lahayd iyo kal iyo erayada la isticmaalayo marka waxay u badan tahay haddii sheekadaa si fiican ugu taqaanid afkaaga hooyo iyo maaragtay luqada salka ku ah inaysan waxba ku dhimin sheekadan kaloo ayadoo isla ayadoo aad ku aragta halkan oad isla marka soo qabato erayadii aad u baahnayd iyo tilmaamaadii aad u baahnayd laakiin haddaadan dhankaas baad waxba ka qarina kelmadiyo erayadiyo qallalan aad taqaanid keliya aad bay u adkaanaysaa inaad tarjumaad macnaha samaysid xaq soor leh horta af walba ina af kale lagu tarjumo way adagta taas waa inaan la ismoogeysiin si walba u taqaanid afkaas iyo afka aad u tarjumayso mar walba way adagtaa in laba af la isu tarjumo way dhacaysaa in wax laga tago waxna lagu daro laakiin midda ugu muhiimsan waxa weye qofka inuu daacad yahay qofka wax tarjumaya waa inaad daacad ka tahay aqoontaada ka soko waa inaad daacad ka tahay waxaad tarjumaysa waa inaada fududaysan waad aada orana ereygana micno male ka bood ama mid kaloo ka sahlan raadso aa cadaalad noqon mayso wixii baad ka been sheegaysa haddaada garanayn ereyga uu ku dhibayo aad maaragta aad ama aad ka shakid inuu cadaalad xumo meesha ka dhacdo aada xaq soori karin sidiisa u qor sharaxaadna ka bixi waxaad tirahdaa kaa ama waa igu adkaaday oo si aan yeelan karan waayo ama waa ka baqayo inaan xaqsoor sameyn karan marka sidiisaan usoo gudbinaya ha laga raali ahaado laakiin ha fududaysan waxyaalaha ugu adag in intaan anigu hadda khibradayda haddaan ka hadlo waayo aragnimadayda waxyaalaha ugu adag in la tarjumo waxaa kamid a deegaanka iyo biicada waxaa la xiriira dadku say u suureeyaan soomaalidu si aada u qofta dheer bay u suureysaa deegaanka iyo iyo biicada cirka iyo dhulka iyo badda iyo kulli suuro aada muxuu ahaa bay ka bixiyaan aada bay u suureeyaan mararka qaar bu way qofeeyaan oo dhagaxii baa qof laga dhigayaa muxuu ahaa bani aadamkii baa xayawaan noqon kara xayawaankii baa hadli kara marka qofayntaas iyo qaabkaas isu bedelayso iyo khayaaligu meeshu ka imaanay humaaga ee hogsanayna waa aad u dheeryahay mararka qaarkood waxaan isahaa afafka kaleba waa waa ka humaag dheeryahay af soomaaligu maxaa iyo soomaalidu see wax u cabiraan humaaga ka sokow deegaanka laftiisa ayaa sida loo sharaxo ayaa aada u adag ayaduna taa waxaa ku sitaan oran lahaa anigu afafka kale siiba ingiriiska sida deegaanka loo sharaxo midabadu intay tira la egyihiin kasoo qaad ciidoo kale soomaalida way way way garanaysaa ciiddu ciid baan kor ka niraha laakiin waa intaas ciidooda kala duwan wey laakiin markaan sii fiiriyo waa lagaga badanya waxaa kamid a muxuu ahaa dhagxaanta kamid a iyaduna imisa dhagax baa jira soomaalida way taqaanaa way garanaysaa dhagxaan badan bay magacyadooda garanaysaa waa u kala duwanaa dhagax unaan ahayn laakiin waa lagaga sii badanya kooba badan oo aan magac lahayn laakiin dalkii laga helaa jira marka meelaha ugu adag oo tarjumaada intaan anu ku dhex jiro waa meelahaas wey iyo sidaas u waafajin lahayd meelaha kale waxa weeye murtida siiba tixda tiraabta ayadoo waa waa lala heshiin karaa laakiin waxyaalaha maaragtay gabayada iyo suugaanta ayadana tarjumaanteedu aad iyo aad iyo aadba dad dhifa oo dhifa oo dhifaya baa xaq soor wanaagsan ka samayn kara waxaan aada u xasuustaa allah u naxariistee brofesorkii dhawaan xijaabtay siciid sheekh samater waxaan odhan karaa waa qofkii keliya na arko inta anigu aan ka warqaban ka sheekeynaya ee aan odhan karo suugaanta soomaalida ayuu xaq soor ka samayn karaa markuu luqadaha kale u tarjumay afka kale markuu tarjumay weli ma arag cid kale oo maaragtay oo soomaali ah mana maqal inay jiraan waa macquul allah allah ay tus oo xaq soor ka samayn karta xagga suu suugaanta soomaalida inay af kale u bedesho siiba ingiriisiga taasina waa meelaha micnaha aan aada uga baqa wey waan isku dayaa laakiin waxay waa isku day wey inaan xaq ka sameeyo waa ka baqa wayna tahay way adag tahay micnaha gabay soomaaliyeen inaa af kale inta loo loo turjumaa isagoo sidiisa iyo dhadhankiisa inaad ku heshay maba dhacdo ma badno laakiin dad samayn karaa wey jir marka meelaha ugu adag labada ayaan ka tilmaami karaa wahagaag maxaa kugu xiisa badnaa ee aad ku aragtay bugaagta iyo qoraalada aad turjuntay ilaa hadda horta buggii ku xiisa badnaayoo maaragtay aan turjumo waa midka hadda aan kuu sheegayay bugga richard portom wuxuu ka sheekeynayaa dal iyo dad wax uu reebayana male muxuu ahaa soomaalidu waa dad sidaas oo kale maaragta ayaguna markay dalka iyo dadka marayaan ayaguna aada uga sheekeeya laakiin qofka soomaaliga isagoon qorin buu laba bilood iyo saddex bilood buu soconayaa daqiiqadii uu socodka soo bilaabay ilaa markuu dhameeyey marka laga waraysto kulli tabtay ahaayeen buu sheegaya dad iyo dalba carriguu soo maray yaa deganaa maxaa roob ka da-ay halkee naq lahayd hake maxay ahaayeen buuraha biyaha xoolaha ma wuxuu soo arkay colaad nabad ee dad dhintay iyo guur iyo talasho intaasuu ka sheekeynaya ummadihii uu soo maray iyo meeshuu soo maray iyo waxay ahayd iyo siday u tiilay iyo cimilada iyo markaasuu weliba waxaa laga yaabaa inuu ha maaragtay maansaysan haddana kusoo gudbiyay waxaa laga yaabaa hal gabay oo aan ka badnayn soddon bay inuu sheego bil dhan safarkeed wuxuu soo maray ninka ranger bushton wa waxaad u qabtaa inuu tabtaasoo kale dee qol u warramayo ruuxiisu qolaa soo dirsatay oo nin sahanu aha warbaa laga sugaya soomaaliduna markay safrayso mar walba warbaa lagaa sugaya de qofku iskama socdo de waagi dambe oo la magaaloobay dee dadku waa iska safraan waa iska socdaan oo maalintu da wax cid wareysatanaysa jirin baa dhici karta laakiin dhaqanku wuxuu ahaa qofka hadduu safro in mar walba dadku sii dhex marayana warbuu ka qaadaa waana u geeyaa markuu soo marayana sidoo kale qoladu ka safra warbay ka sugaysaa kuwa u tegaya warbay ka sugayaan isgaarsiintu aad u yarayd marka ninkan waxaan uqabt waxaad u qabtaa habkii soomaalidu ay u dhaqmi jirtoo kale inuu dhaqmayo laakiin qolaa soo dirsatay oo tiri wax walba noo soo qor marka dhulka uu marayo suu cimilada u sharaxayo suu geedaha u sharaxayo suu dhirta maaragtay biyaadoo dhan u sharaxayo geedka muu tegin dadkii o dhan buu sharaxaya xooluhu sharaxaya dadku say ahayn buu sharaxaya taariikh hore oo anagu aanan garanayn buu hortaada keenaya noloshii oo dhan buu hortaada keenaya wixii maaragtay aad ku nool waaga marka intaad akrinaysaa ma aad tarjumaysid cashar waxaad ka qaadanaysaa inaba caadi ahayn adigiibaa waxaad noqonaysaa dalmar iyo dadmar dal iyo dad baad kala baranaysaa waana yaryihiin wax sidaas oo kale maanta adduunyada u mara marka waxyaala aadka iga yaabiyey buuggaas ay ugu yaabka badnaa richard burton iyo siduu hortaaduu keenaya noloshii waagaa jirtay oo dhan oo waxba ka maqnayn dhan walba cunadoodu ka sheekeynaya hubkoodu ka sheekeynaya labiskoodu ka sheekeynaya gamahaasay u shalaysadaan ka sheekeynaya guurkoodu ka sheekeynaya geeridoodu ka sheekeynaya dhar xerashadoodu ka sheekeynaya xoolahoodu ka sheekeynaya buuruhu ka sheekeynaya cirku ka sheekeynaya dhulku ka sheekeynaya ilaa cadan laga soo bilaabay harar marka waa buuggii igu qiimaha badnaayo igu waxbarashada badnaayo igu maaragtay igu adkaayo ilaa haddaan isku tayo wahagaag sida aada xustay buugga fankii richard berton waa buug runtii aada u xiiso badan marka ilaa iyo hadda qeybaha lagu faafiyey shabakadda wordher news maxaad kala kulantay akhristayaasha falceliska ay ka bixiyeen maxaad nooga sheegi kartaa aad baad umahadsan tahay khaliil runtii qoraaladii hore ayaan wordher news ku faafiyey ee qeyba qeybaha ahaa sida mahadadii maxamed nuur iyo sheekadii dalmar falcelin baa ka imaan jirtay badan aan shira aad bay u badanta haba kala badnaadeen falcelintaas waxay isugu jirtaa bogaadin muxuu ahaa fikrado iyo aragtiyo siday u arkaan siday ugu dhadhantay maaragtay waxaan usoo gudbiyey iyo talooyin aniga laysiinayo oan aada maaragta u fiirfiiriyo marka ugu horeysa qof falcelintu marka lasoo sabeeyo talooyinkan ka bilaaba kadib baan qofku wuxuu ka qabo iyo maaragtay wixii u dhadhamay iyo laakiin talada laysiinayaan marka hore ka bilaaba qofka horta mxu maxaa talaa waxaa dhici karta qof wax badan ku dhaamay inuu yahay qofka talada ku siinay waxaa kaloo dhici karta qof hadda wuxuu ugu horeeyaan oo kuwa yaabanba inuu yahay oo meel wax ka bilaabo garan la marka wixii waa isu miisaamaysa waad kala garanaysa laakiin kulligood qadarin bay leeyihin mar haddii tala lagu siinay waa inaad waa inaad horta dhegta ufurtaa talada marka ugu horeysa intaadan su-aalaha kaloo lagu soo weydiinay su-aalaha kale waxaa kamid a dadku inaysa sugi karin oo isla markii kuleeyi raadhe maaragtay kii kale goorma wey berri baa masuucsaa dambe laakiin buuggan ugu dambeeya ee muxuu ahaa richard burton falcelin aada u badan baa ka timid maadaama uu taariikh ku saabsan yahay oo maaragtay uusan ahayn buug hore loo wada yaqiinana uu ahaa laakiin intaa akrisay ayarta weligeed waa la maqli jira war ninkan horta waa nin soomaalida wax ka sheegay wax badan buu ka sheegay qaar waxay aaminsan inuu ahaa muxuu aha nin aada u xun oo soomaalida aad iyo aada u xumeeyey oo maaragtay weliba tolalka qaarkood xoogaa farta ku fiiqfiiqay oo ninkana waxbuu naga sheegay weligeed horta horta ninku muxuu sheegay laakiin weligeed yaa akriyay horta ninku muxuuna yiri horta wixii marka dadka hadda wixiibay usoo wixii bay raadinay waryaa ninku waa ninkii bal wixii waagi uuna yiri meelo badan oo xasaasiya wax ka yarina way jireen marka falcelinada kasoo noqonaya kuwii horey lamid yihin laakiin aad bay uga badan yihin su-aasha soo noqnoqonaysana waxa weeye muxuu ahaa warnihi waa nagu dahaysay maaragtay waxaan laba wiig iyo saddex wiig ma sugi karne kan hore markaan akrina bargo baan noqonaynaa wallahi bilahi inaanaan joogi karin maarata maanta dha welaf baanu ka qaadna bahalka niyo soo dedejiyo oo asagoo dhan ma hal mar iska soo dhigti bay qaar ku leeyihin midda kale oo dadku ay kusoo celcelinayaan waxa weeye war waxaan waa horaa loo baahnaa in la sameeyo maaragta bal intaas ciil baa dadka hay waxay leeyahay bal intaas maarata imasasanaan buuggaas maaragtay lahaa yaa mar un afaa ku akrin karta iigu soo dirta buuggaan wax badan baa laiga sheegay marka wax badan baa ka imaanaya aad baana loogu bogsan yaha waana sii wadaya hadii alayihah waa hagaag runtii maadaama ay aada u yar yihiin qoraalada afafka kale ku qoran ee loo rogay af soomaaliga ilaa hadda maxaad halkan dhegeystayaasha uga sheegi kartaa muhiimadda ay turjumaadu u leedahay in dadka soomaaliyeed aad baad umahadsan tahay muxuu ahaa taasi waa su-aal weyn oo halkan aynu kusoo koobi kara laakiin wuxuun waa laga oran karaa jawaabteeda faa-iidada ay leedahay ummaduhu inay afafka kale wax kusoo turjuntaan oo ay helaan dad usoo turjuma afafka kale iyo cilmiyada nafaca leh ee ayaga anfacaya ee ku qoran oo nooc walba leh oo af leh oo diin leh oo maaragtay dhaqaalo leh oo dhaqan leh oo dhan walba keliya farsamo leh oo waa muhiim waa wax aan maaragtay mu- muhiimadeeda intii la rabo ayaa la isku adkeyn karaa la isu sheegi karaa lagamana dhargayo oo waxaa la doonaya in la joogteeyo oo dadku ay bartaan markii la helo meel rasmiya oo buwaagtaa laga tarjumo dad akrista weyn mayaan inkastoo dee ummadda wax akrisa ma nihin in la yidhaahdo waa waa ku yar waa yarna laakiin waxay u muuqataa dadku inay aada u xiiseynayaan siiba dhallinyarada waagaan kacay ee akriska maaragtay iyo aada u weyn dilacsaday oo dhex galay iyo cid walba wax akrisa inay aada u xiiseynayaan inay afafka kale waxa ku qoran dad badanoo waxaa jira xataa af soomaaligu aan si fiican u garanin oo afaf kale wax ku aqriya laakiin mar un jeclaan lahaa inay arkaan horta waxaan af soomaali see ku noqon lahayn marka waa muhiim aada iyo aad bay muhiim u tahay siiba waagaan hadda la joogo ee cilmigii faafay oo dee waxyaalo badan ay fududaadeen waa in la helaa meel rugta tarjumada ama wax lamida loo bixiyo meel shartaa ku taal oo inta yar oo hadda wax tarjuntaa israadsato oo maaragtay dabana lasoo xiro oo- oo luqado badan wax lagu tarjuma sida carabiga talyaaniga ingiriiska iyo faransiiska iyo dee inta luqada eh, inta af adduunka jira ci- cid walba inta hadda Chi- china xataa dad badan ku leenahay oo noo joogo tiro badan wax badan baa laga soo tarjumi karaa af aynan maanta ku hadlayna ma jiro dal aynan joogina ma jiro hadda way jiraan dad wax turjuma dee ragga fatuhul xabash soo saara baa kamid oo dee aynu wada naqaano dhowr qof baa jiro ayaguna aan garanayo hataa anugu dee inaan lays aqoon dee qol- qolowla meel ku xiran tahay waa macquul waa muhiim in lays helo oo meel saldhiga la helo tusaalayaasha laga bixin karo ee wanaagga ay leedahayn ummaduhu wax soo tarjuntaan waa afafka kale cilmiyadoo dhan hal tusaale haddaynu maanta soo qaadano waxaa yurub maanta laga akriyo dhan buugta yurub ugu waaweyn ee saldhigga u ah cilmigooda buugid lasoo tarjumay bay ahayn waagii hore oo ummado kale laga keenay waa buwaagtii waagii ay muslimiintu qabsadeen ee, muxuu ahaa xadaaradihii hore dhulalkii ay deganaayeen siiba waagii ee, baqdaad ay magaalo madaxda weyn ahayd ee maaragtay cilmiga laga faafin jiray wixii buug griigkii hore iyo romaankii hore ay lahaayeen ee cilmi nooca walba leh dhan walba falsafad ugu weyn tahay ilaa inta ka hooseysa oo dhan oo farsamo leh oo eh, cilmiga dhakhaatiirta leh oo maaragta eh, suugaan leh oo wax walba leh cilmigu ma faafin dhexdooda kama faafin dee dad adduunyo qabsaday oo maaragtay dhul dhan xukumo bay ahaayeen oo dee xoog iyo quwad leh laakiin cilmi ahaan uma aysan bullaan xagga cilmiga ilaa ay soo fasirteen kitaabadaas oo doodo badan dhasheen oo la dooday oo wax la- laisku celceliyay oo wax laga jaray oo wax lagu daray markaasay noqdeen xadaarad wax u eg wax la oran karo wax xadaarad lagu magacaabi karo kadibna waa ayaga yurub usii gudbiyay dee yurub halkaas ay u- jaamacadaha utegi jirta maanta ayaga loo imaanayo waa hal xilli oo kamid a maarata xillida adduunka soo maray dee waayo badan oo muslimiintu aysan eh, mas-uulka ahayn oo tarjumada la kala qaatay oo eh, waxaa kamid a xadaaradii shiinaha sidii loo soo gudbiyey baa iyaduna kamid ah laakiin tii ugu weyneed oo la oran karo hal mar baa fuf baa ka dilaacay waa tarjumadaas ka dhacday ee muxuu ahaa griigii hore iyo iyo xadaaradii muslimiinta tarjumaadii ka dhex dhacday dhexdooda kadibna yurub usoo gudubtay marka heerka maanta ay maraysa saldhigga ay yeelatayna waa la- waa la dareemi karaa marka taa intaasa kaga soo gaabsanaya inta la doonaa laga hadli karaa waqtigoo noo ogola intarti wahagaag waxaa jirta ilaa hadda buuggan sahankii eh, richard berton in qeybihiisii ugu horreeyey aad kusoo dabaacday warder news marka muxuu yahay qorshahaagu ma in qeybaha oo dhan aad kusoo daabacdo warder news mise waxaad jeceshahay inaad buug ahaan usoo daabacdo taladaydu marka hore waxay ahayd bal inaan horta dhowr qaybood dadka dhadhansiiyo intaana buug ahaan u- u u daabicin oo i- ilaa dhowr maaragtay cutub inta soo daabaco marka hore kadib inaan buug ahaan usoo saaro haddase waxay og tahay dadkii inay leeyihiin eh, ilaa wa ilaa maba sugi karnaba xilli la daabacayo maaragtay waxbaadna bartay oo qaar ay ku dhaarinayaan ku leeyahy ilaah baan kugu dhaariye maaragtay kaa hala sugin daabacaade haddaad marna intaasba haddaan marna hanugu kala goynin noo wad kadibna markuu buug noqdo dee waa isula joognaayo waagaasna waa iibsanaynayo maaragta haddaan aragno laakiin anigu horta buuggan waxaan u daabacay waxaan usoo uga dan lahaa ma ahayn Eh, maadaama shaqa anigu aan leeyahay aysan ahayn maaragta shaqadii aan soo tarjumay ay tahay tarjumada xabbaan ku leeyahay laakiin ulojeedadooda ugu weyn waxa weeye inuu ummadda gaaro ummadda eh, dal- dadka ku faafo dadkan waxaa laga qoray in ayagu akristaan ayagoona cidina uga tarjumayn afkooda inay ku akristaan waa loo soo tarjumay laakiin inaysan ku dhibtoon oo afkooda ay ku akristaan intii kalaana tayda ugu weyn taasay ahayd in xoola iga soo galaan iyo taas ma rajaynan kumana tashan mana filayn ee wixii alla keeno waa ilaah mahadiisa laakiin waxaan tarjumo o dhan in wax iga soo galaan marka horeba kuma ta- kuma tali jirin laakiin inaan wax un bilaabo oo maaragta jid wanaagsan bilaabo anigu uguma horreeyan dadba iga horreeya laakiin in wax lagu dayan karo wanaagsan anoon cidna wax uga doonayn xoolana ku doonayn waqtigayna aanu inta geliyo da- dadka soo dhex dhigo de waa intaan ummadda ugu qaybsanay qof walba had qof walba adduunyada kula ummadiisa waxba ugu qaybsan yahay waana inuu kasoo dhalaalo qof walba waa la xisaabsanaya waa la waa la tirsanaya siiba dadkeena dee wax yaqaano xoogaa wax xariiqday oo laisleeya dadka xoogaa wax kaga horeeyaan xagga eh, korinta maskaxda qof walba wuu xisaabsan yahay waana la sugaya hadduu kasoo dhalaalaya haddii kalena asagay u taalla ama iyada marka anigu xilkaa ku saaran kasoo dhalaalo ummaddan meeshaad waxaad u tahay wax ka tar bay iga ahay iyo halkaa ka jirto u muuji oo waxa lagaa dheefo waxyaala badan baa dadka qofka laga dheefaa intuu nool yahay waxyaalaha ugu weyn waxaa kamid a cilmiga uu yaqaano marka xilkaasaan iska riday inaan dadkayga kala daadsano maaragtay adduunka eh, kala faafayo cid wax u aruurinsan cid wax maaragtay eh, ay yar tahay inaan horta kasoo dhalaalo meesha dadkan iga sugay dadkay meel bay ugu tirsanaya halka halkaas horta inaan kasoo muuqdo qof meel u jooga aan noqdo halkaasaan u joogaya haddii hala yirahdo intaan noolahay wahagaag inagoo hadda soo gaadhnay gabagabadii ugu dambeyntii yaad jeceshahay inaad halkan mahadcelin uga soo jeediso maxaadse usoo jeedin lahayd aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ee ku- maanta kaa dhegaysanaya radio wardheer ilaah baa mahadle marka ugu horeysa waxaan mahadii bogaadin usoo jeedinayaa dhammaan dadka soomaaliyeed meelay ku meelay maanta joogaanba adduunyada ku kala firaqsan waa sanad cusub ee aad baan ugu ducaynayay inta dhiban dib dib wal nooc walbale uu haysto dib caafimaad iyo dib nabadgelyo dib dhaqaale iyo dib maarata dhan walba ilaahay inuu ka dulqaado inta intaas haysata ilaahay inuu siyaadiyo tubta soo eh, toosana ku hanuuni ducooyinka ku jirtaa ilaahay una sug ilaahu imaanka noo sug ilaahu eh, nabadgelya noo sug ilaahu qalbigeena sug ilaahay horta inuu na sugo oo dad dadnimadii nagu soo celiyaan horta ilaahay ugu ducaynaya dhammaantood dibad iyo dalba dadkaan u mahad celinaya aad bay u tira badan yihiin guud ahaan markaan ka imaado waxaan ugu u mahad celinaya dadkii qoraaladooda igu aaminay oo ugu horeeyo juxa buugga richard burton waa buug dadka ka dhexeeya oo maaragtay public domain ah waa uga mahad celinaya inkastuusan maantana la joogin inuu taariikhda noo weelaya oo waagaas maaragtay wax muxuu intaas laga jooga aynu maanta akrisanayno siduu maanta anagoo dhex marayn oo kale mahad buu ka leeyahay waxaa kaloo mahadla dadka isku dayay tarjumaadda iga horreeyay dhammaantood intaan garanayo iyo intaanan garanaynba waxaan si gooniya ugu ugu mahadnaqayaa eh, labada mudane ee tarjumay buugga fatuxulxabasho oo ahaa buugaan aada u jeclahay Eh, waa rirash iyo muxuu ahaa aadan belolow mahadaha ka gaadha waana u- waana ugu ham- aad baan ugu hambalyanaya inkastoo buugga anigu aanan weli akrin dee waa buug aada u weyn Eh, buugga kale ee ee aan islahaa wax isku dayaa la heli doonaa waa buuggan hadda maaragtay anigu aan ilaahay ii diray waxyaalihii ugu dhaliyeyna ka mid ahayd maaragtay inaan eh, fatuuxul xabasha haddii banaanka lasoo dhigay muxuu ahaa the first voice of East africana waa ku fiicnaa lahayd inuu asaguna banaanka usoo baxo waa meelahan dhiirigelinta ka helay waxaan waxaan u mahadnaqayaa marka dhammaan akhristayaasha waa u mahadnaqaya dadka akhrista waxyaalaha aan tarjumayo waxyaalaha maaragtay aan soo qoro waxaan kaloo u mahadnaqayaa dee macalimiintaydii afkaan aan afafka kale ku haweysanayo dadkii isoo baray ay ugu horreeyaan waalidiinta iyo dadkii soo caawiyey waxaan gaar ahaan ugu mahadnaqayaa eh, macalinkayga ugu dambeeyey dee macalin siciid saalax oo tobankii sano ugu dambeeyey ahaa meelihii aan af soomaaliga aada ugu xoojiyey oo aan- ilaa aan he- gaarsiiyey heer aan haweysto maaragtay inaan luqado kale wax ku tarjumo marka siciid saalax axmed marna kama degi karo waa macalinkaygii weeye dee waxyaalo badan oo taariikh taariikha ku saabsan oo qoraallo kale ku saabsanna wayna dhex mareen marka meeluu joogaba ee cimri dheer iyo cibaado suufan baan u rajeynaya waxaan kaloo umahadnaqayaa dadkii ayaguna ee, af soomaaliga na soo gaarsiiyey oo shaqada badan soo geliyey oo in yari maanta ay ka nooshahay waxaan kaloo umahadnaqayaa dadkii af soomaaliga iyo iyo xirfadeyntiisa iyo maaragtay humaagiisa iyo na- naqaray iyo maaragta sida afkoo qallalan kaliya inaan lagu hadlina afku inuu leeyahay sharaxaado kale iyo maaragtay muunadayn kale Eh, waxaan kaloo umahadnaqayaa shabakadda wardheer news oo ah waxyaalahaasaan isku dayo meesha dadku usoo te- tegiso oo maaragtay intaas maaragtay dhiirigelinay siinaysay eh, shaqaalaheeda aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana inay maaragtay dadku usoo gudbiyaan waxyaalahaas aan isku daydayo waa mahadsantiin aad baan idinkaga mahadinaya
waa hagaag aada iyo aad ayaad adiguna een, u mahadsan tahay Ade- adigaa mudan khayr
sharaf lagu hawaawiyo sharaf lagu hawaawiyo iyo himiila shaacdo wixi shalay ku dhaafiyo wixi shalay ku dhaafiyo wixi shalay ku dhaafiyo wixi shalay ku dhaafiyo shiigaysa taariikh wixi shalay ku dhaafiyo wixi shalay ku dhaafiyo wixi shalay ku dhaafiyo wixi shalay ku dhaafiyo sheegaysa taariikh shiisha ka galbi jira iyo ka shangooyada shiisha ka galbi jira dayaasheeda qaayaha lahow waxaannu maanta intaas ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii raadraac oo aydin ka dhegaysanayseen redio wardheer tan iyo inta aynu dib ugu kulmi doonno barnaamij midkan la mid ah oo aniga oo ah khaliil cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh
qaalinka ugu sheekee shilalkooda garansee qaalinka ugu sheekee shilalkooda garansee qaalinka ugu sheekee shilalkooda garansee qaalinka ugu sheekee shilalkooda garansee danta lagama sheee danta lagama sheexee sharaxyo higaadiyo tobankeena shaqaliyo sharaxyo higaadiyo tobankeena shaqaliyo shibanaha moga amuga
shibanaha moga amuga shibanaha moga amuga shibanaha moga amuga
ushaab dadweynaha ushaab dadweynaha ushaab dadweynaha ushaab dadweynaha in la shiilay hadalka laga soo shaqeeyo laga soo shaqeeyo waayeelka shiraayo laga soo shaqeeyo laga soo shaqeeyo waayeelka shiraayo shanta diin islaamiyo sharciga ilaahay shanta diin islaamiyo sharciga ilaahay sharciga ilaahay shidaanay u lahay shanta diin islaamiyo sharciga ilaahay shanta diin islaamiyo sharciga ilaahay sharciga ilaahay kooda qaato ina sheeganaya ololaha inoo shidan shilin dhaafsanaaye iska jira shirkiiso shilin dhaafsanaaye iska jira shirkiiso
lagama sheece danta lagama sheece sharaxiyari gaadiyo tobankeena shaqaliyo sharaxiyari gaadiyo tobankeena shaqaliyo shibanaha mooga amooga shibanaha mooga amooga shibanaha mooga amooga shibanaha mooga amooga kanaar shaydaan kanaaru kanaar shaydaan kanaaru bisilugu shareero kushakaal quraano kushakaal quraano kushakaal quraano kushakaal quraano kushiraysa yaasiin kushakaal quraano kushakaal quraano kushakaal quraano kushakaal quraano kushiraysa yaasiin ducadana hashiilini sheeg waxaad tiraahdaa ducadana hashiilini sheeg waxaad tiraahdaa sheeg waxaad tiraahdaa gudidii la shawrtaay sharafkiinu weynaa gudidii la shawrtaay sharafkiinu weynaa nacab iyo shirquulkii sharadiina yee'in nacab iyo shirquulkii sharadiina yee'in danta lagama sheexe danta lagama sheexe sharaxiyadii gaadiyo tobankeena shaqaliyo sharaxiyadii gaadiyo tobankeena shaqaliyo shibanaha mooga amooga shibanaha mooga amooga
shibanaha mooga